أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga landulusaanka idiin haysa kuwooda ugu door karoon waxaa ka mid ah qarax lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay gudaha magaalada baydhabo ee wilaayada baayo walaac amni oo aad u xoogan ayaa soo food saartay dowladda xabashida ethoobiya kadib markii dowladda uganda ay ku dhawaaqday kabixitaanka ciidankeeda ee soomaaliya waxaa sii xoogeystay khilaafka ka dhex taagan murtadiinta xilli dibdhac uu ku yimid shirkii lagu waday inuu murtadiinta uga furmo magaalada muqdisho guddiga abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad kala duwan gaarsiiyey deegaano ka kala tirsan wilaayaadka hiiraan iyo jubbada hoose munaasabad lagu maamuusay dufcad cusub oo ka qalin jebisay macadka cumar bin khadaab ayaa ka dhacday degmada galhareeri ee wilaasaamiga ee galgaduud waa subaxnimo talaada taariikhna ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha shacbaan sanada kun afar boqol afartan iyo todoba hijiri walaalaha iyaga muslimiinta kuu soo dhowaada warkii warbaahinta andulus oo fidsan qarax lala beegsay cadowga allah ayaa ka dhacay gudaha magaalada baydhabo ee wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay howlgal qarxa la beegsadeen saldhig maleeshiyaadka murtadiinta gaar ahaan kuwa sirdoonka ridada ay ku leeyihiin gudaha magaalada baydhabo waxaana dhawaaqa qarxa si aad aan looga maqlay xaafadaha magaalada baydhabo walaa camni oo aad u xoogan ayaa soo food saartay dowladda xabashida ethoobiya kadib markii dowladda uganda ay ku dhawaaqday kabixitaanka ciidankeeda ee soomaaliya tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen cuhmaan axmed dhuubo kadib markii maalmo ka hor taliyaha ugu sarreeya ciidamada militariga gaalada yuganda uu ku dhawaaqay in ciidamada yuganda dhowaan si dhammaystiran looga saarayo dalka soomaaliya ayaa waxaa soo baxaya walaaca hor leh oo arrintaasi aad loogu muujinayey hoon review oo ah macad laga leeyahay dalka etoobiya kana faallooda arrimaha amniga iyo siyaasadda ayaa tallaabadan ku sifeeyey isbeddel weyn oo ku soo wajahan geeska afrika soona afjaraya ku dhowaada labaatan sano oo ciidamada yuganda ay tiir udubdhexaada u ahaayeen howlgalka saliibiga ah ee muddada badan ka socda dalka soomaaliya warbixinta hoon review waxa ay xustay in tan iyo labada kun iyo toddobadii yuganda ay ahayd tiirka asaasiga ah ee calooshoodu shaqaystayaasha midowda gaalada afrika ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya iyadoo hurmuudka ahayd howlgalladii kala dambeeyey ee amisom atmis iyo eusom ku dhawaaqista kabixitaanku waxay ka turjumaysaa ayay tiri warbixintu dabeecadaha aan caadigahayn ee diblomaasiyadda militariga casriga ah ee dowladda yuganda wuxuuna intaasi ku daray in howlgalka militarigu uu dhammaaday islamarkaana yuganda ay damacsan tahay in ay wakhti dhow si buuxda ula baxayso ciidamadeeda ku sugan dalka soomaaliya maxadka etoobiyaanka wuxuu tilmaamay in xaalad aan la saadaalin karin oo deg deg ah uu abuurayo baaqan ka soo yeeray taliyaha ciidamada yuganda kaas oo la jaanqaadaya hanjabaadyo ku saabsanaa soomaaliya oo uu horey u jeediyey aabbihii oo ah madaxweynaha yuganda baadari musafani hoon reviw wuxuu sheegay in kabixitaanka ciidamada yuganda ee soomaaliya uu cadaadis ba'an saarayo kooxda ridada soomaaliya islamarkaana uu qalqal amni ku ridayo dowladda xabashida etoobiya sidoo kalena uu dardar gelinayo isbeddelka la filayo in uu ku dhaco dalka soomaaliya waxa uu sheegay maxadku in ciidamada yuganda ay muddo dheer ilaalinayeen meelaha ugu halista badan ee soomaaliya sida shabeellada hoose garoonka diyaaradaha ee aadan cadde takadda muqdisho iyo villa soomaaliya isagoona intaasi raaciyey in inka badan afar kun oo askari oo yugandhees ah dhegta dhiigo loogu daray oo ay ku dhinteen dagaalada ka socda dalka soomaaliya kabixitaanka la filayo in ay sameeyaan ciidamada yuganda ayay warbixintu tilmaantay in aanay ku saabsanayn oo keliya bixitaan ciidan balse ay sidoo kale meesha ka bixayso iskuduubnaanta saadka iyo ka hortagga nafsaaniga ah ee howlgalka calooshoodu shaqaystayaasha midowda gaalada afrika ee isbahaysiga ee yuusom warbixintu waxay ka dhawaajisay in kabixitaanka ciidamadu ay khatar weyn ku tahay amniga kooxda ridada soomaaliya maadaama ciidamada yuganda ay ahaayeen ayay tiri xogtu askarta ugu muhiimsan ee kooxda ridada soomaaliya ku waareediyeysa caasimadda soomaaliya ee muqdisho sidoo kale warbixintu waxay hoosta ka xariiqday in kabixitaanka ciidamada yuganda ee soomaaliya ay soo jeedinayso filishooyinkii muddooyinkan dambeba soo baxayay ee sheegayay in ay al-shabaab la wareegi doonaan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya maleeshiyaadka kooxda riddada ayuu macad ku sheegay in ay yihiin kuwa aanan awood u lahayn oo kala daadsan islamarkaana ku tiirsan taageero dhinaca cirka oo ay ka helaan dowladaha shisheeye waxaanay arrimahaasi caddaynayaan ayay tiri warbixintu in aanay iska caabin karin weerarada kaga imaanaya al-shabaab ciidamada yuganda ayay sidoo kale warbixinta u daabacay macadka hoon rifiyuu ku sifeeyey inay derbi adag u ahaayeen dowladda xabashida etoobiya sidaasi darteed waxay sheegtay in etoobiya ay xilligan ku jirto laba daran mid dooro waa tan koowaada inay qaaddo howlgal amni oo keligeed ah kuna kacaya qarash fara badan islamarkaana keeni kara daal ciidan iyo cara ka timaada shacabka soomaaliyeed waa qodobka labaadee in etoobiya ay aqbasho in mujaahidiinta al-shabaab ay dib u soo ceshadaan dhulka soomaali galbeed ee ay etoobiya xoogga ku haysato hown refiw waxa uu sidoo kale ka dhawaajiyey in soo gelitaan suuragal ah oo ay ciidamo masaariha ku soo sameeyaan dalka soomaaliya in iyaduna ay halis gelinayso dagaaladii lagula jiray mujaahidiinta al-shabaab maadaama loolanka uu isku bedeli doono mid u dhexeeya dalalka ku dagaalamaya tartanka loogu jiro biyaha niilka iyo badda cas khatarahan isdabajooga ah ayuu macadku ku sifeeyey in aanay ahayn kuwa kadis ah balse waxay ka soo jeedaan ayuu yidhi cadaadisyo qaab dhismeed ah oo aad u qoto dheer kuwaas oo qaabaynaya go'aan qaadashada maamulka saliibiga ah ee kambaala waxaa ka mid ah ayay tiri warbixintu waxyaabaha saameynta ku yeelanaya go'aanka yuganda dhaqaala la'aanta baahsan ee soo food saartay howlgalka ee yuusom iyo fashilka baaxadda leh ee ku yimid guud ahaanba awoodda ciidamada murtasaqada ah ee midowda gaalada afrika go'aanka yuganda ayay warbixintu xustay in sidoo kale uu wiiqayo kalsoonida lagu qabo howlgalka amniga ah ee midowda afrika islamarkaana uu hoosu dhigayo sumcadda iyo siyaasadda rajabeelka ku riday howlgalka la filayo in uu dhaco mustaqbalka dhow baadariga madaxweynaha ka ah yuganda gaal yuweri museveni ayay warbixintu xustay in uu marar badan dhaleeceen u soo jeediyey kooxda riddada soomaaliya islamarkaana uga digay fashil ku soo wajahan howlgalkan oo ay warbixintu tilmaantay mid fashil ah maadaama yugandu ahayd dalka ugu muddada dheer ee howlgalka midowda gaalada afrika ee soomaaliya kabixitaankeedu waxay dhiirigelinaysaa ayay tiri warbixintu in waddamada kale ee qaybka howlgalka ay iyaguna dib ugu fikiraan duulaankooda gardarrada ah ee ay ku soo qaadeen dalka soomaaliya macadka hown refiw waxa uu xusay in qorshaha kabixitaanka ciidamada yuganda ee dalka soomaaliya uu keenayo isbeddel weyn oo ku yimaada amniga gobolka geeska afrika islamarkaana ay suurtagal tahay in mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegaan soomaaliya maadaama xilligan aanay caga badani ku taagneen kooxda riddada soomaaliya ee lagu ilaaliyo magaalada muqdisho waxaa kale ay warbixintu hoosta ka xariiqday in kabixitaanka ciidamada yuganda ay horseedi doonto kala daadsanaan hor leh oo ay wajahaan guud ahaanba kufaarta afrikaanta iyo kala qaybsanaan guud taas oo dardar gelinaysa ayay tiri nidaam dal walba uu ku qasban yahay in uu ka fikiro danihiisa gaarka ah isku soo duuba warbixintani waxa ay daboolka ka qaaday fashilka sii xoogaysanaya ee duulaanka mactabudirirka ah ee lagu soo qaaday dalka soomaaliya iyo sida ay ciidamada kufaarta afrikaantu ay wadnaha farta ugu hayaan iyaga oo ka fikiraya adiga oo badqaba ma ka bixi doontaa jixiimada adcagaha lasoo gashay ee ka holciysa dalka soomaaliya jasaaka allaahu kheyran walaalka cuhmaan waxaa sii xoogaystay khilaafka ka dhex taagan murtadiinta xilli dibudhac ku yimid shirkii lagu waday inuu murtadiinta uga furmo magaalada muqdisho walaalkeen marwaan moxamed ee warbixintaasi inoo faahfaahinayo xilli markii labaad uu xasan gurguurta ku fashilmay inuu baarlamaanka riddada mariyo inay wax kabedel ku sameeyaan dastuurka riddada ayaa dhinaca kale waxaa sii xoogaysanaya khilaafka ka dhex aloosan kooxda riddada iyo mucaaradka riddada oo ay qayb ka yihiin maamulada riddada ee puntland iyo jubbaland kulankii baarlamaanka riddada ee shalay ayaa ku soo dhammaaday buuqiyo gacanka hadal xilli gudaha xarunta baarlamaanka lasoo geliyey ciidamo ka tirsan booliska riddada kuwaasoo dhaawac u geystay xildhibaanna ka tirsan riddada xiisadda ayaa sii xoogeysatay sidoo kale kadib markii murtada gurguurta iyo kooxdiisa ay garoonka muqdisho ka celiyeen laba diyaaradood oo siday ciidamo ilaalo u ahaa axmed madoobe iyo siciidani kuwaasi oo doonaya inay ka qayb galaan shirka ka dhacaya muqdisho warar soo baxaya ayaa sheegay in gaalada caalamka iyo cadaadis xoogan saareen murtad xasan gurguurte oo ay ku qasbeen inuu si dhaqsi leh ku qabto shirka muqdisho taasoo keentay inuu ergudar mucaaradka muqdisho ku sugan yahay uu hogaamiyo shariif murtada warar soo baxaya ayaa tilmaamaya in axmed madoobe iyo siciidani ay doonayaan inay dib uga gortaan ka qaybgalka shirka muqdisho balse wararka ayaa sheegaya in shariif murtada uu ku qancinayo inay shirka yimaadaan xili la sheegay gurguurta inuu ogolaaday in axmed madoobe iyo udinaya ciidamo la yimaadaan muqdisho khilaafka siyaasadeed ee ka dhex taagan kooxda ridada soomaaliya ayaa sii xoogeystay xili muddo saddex bilood ka yar ay ka harsan tahay mudaxileedka xasan gurguurte jasaaka allaahu khayran walaalka marwaan guddiga abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad kala duwan gaarsiiyey deegaano ka kala tirsan wilaayaadka hiiraan iyo jubbada hoose aynu ka hormarna dhanka wilaayada hiiraan iyo walaalkeen casaam carafaad gurmadkan oo ahaa mid bayadhaamina waxaa gurmadka wilaayada islaamiga hiiraan oo wakiil ka ah gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab biyadhaamin ka sameeyey deegaano hoostaga degmada boqa qable ee wilaayada hiiraan waxaa gurmadkan biyodhaaminta ah si aad uga faa'iidaystay boqolaal qoys oo xoolo dhaqato ah oo ku dhaqan deegaanada haraare mareerweyn nustariiq oo hoostaga degmada boqa qable bulshada ku dhaqan deegaanada biyodhaaminta laga sameeyey hoostaga degmada boqa qable oo la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa u mahadceliyey mujaahidiinta gurmadka soo gaarsiiyey deegaanka mareeraan joognaa waa ilaahay qays walaayada waa maxsan tahay ilaahay ku mahadsan biyaa noola keeni ilaahay kayrkiis waa tabarana haysa xoolaha noo aroori waayey ilaaha mahad leh biyahan baahiyaan u qabnay xoolaha noo aroori waayey cawad waa noola shubay ilaaha mahad leh ilaaha noo gargaari insha allah haddii ilah yidhahdana waxaa waan rajaynayna in noola shuba aan rajaynaynaa deegaanka joogno mareero waay waxaa joogtaa boqa qable caawa waxaa la keenay booyad oo biyo ah wilaayadana soo dirtay mujaahidiinta waa barkaysihiin marka wilaayada waxaa leenahay ilaahay koraa ka dhiga xoliyaa noo aroori waay gaariyaasha dhaanka sidiisu wixii loo wada damaaraha damaaraha naga rafaasanay maasha allah hadda waa wilaayada biyo noo keentay mar kasta iyo mar saddexaad iyo mar afraad ilaa roobka in noo keenta rajayna insha allah mujaahidiinta waxaa ducaynaa in ilaahay oo kor as ka dhigo walaal waxaan joogaa deegaanka mareera oo hoostaga buuqa qable meeshaan joogaa caawa waxaa noola keenay biyo biyo badanaa noo keena maasha allah walaayada noo keenta khayr laa siiya buuqa qabla walaayada meel ba joogta khayr laa siiya biyo noola keena wixii iri wixii dameer wixii dhaanne waa la rigcawda maasha allah waxaan waday gaariyaan wadi ariya iyo mooraysan biyo baca ugu jira intii ilaahay qoro aan sii rabaa alxamdulilah biyaha baahir loo qabo xilliga lagu jiraa marka arada abaar iskee ceelkoos ka dheeraaday maasha allah ugu yaraan labaatan wataa maasha allah waana biyo istaagtay oo i takaysiin inuu biyaha baahi waa loo qabay arada waa iska sii direed xoolaha maaragta aroorka xamili waayeen ama gaadiidka dameer ha ahaada ama ereyga ha ahaada wixii haddii fadhigood biyo ay ku helaan oo qordheerayna hadee waayaanna waday ku heray moo marka alxamdulilah caw waa la nimcaysiye walaayadu waa khayr laasi meesha walaayadaan ka talisee walaayada noo keenta gaalmaa noo keena maasha allah khayr laa ka dhig walaayada gacanta koris laa ku daraan leenahay biyaha baaloq aad aad adiga naftaada ninkii arka waa ka muuqataa waa ujeedaa xoolaha kortuuna caw uma jeedido maasha allah wilaayada islaamiga hiiraan ayaa dadaal xoogan ku bixinaysa gurmad ballaaran oo la gaarsiinaya bulshada ku dhaqan wilaayada ay saamaysay abaaraha iyadoona dhowaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku dhawaaqday gurmadka abaaraha kuwaasoo xilligan gurmad gaarsiina ka wada wilaayaadka islaamiga ah jasaaka allaahu khayran walaalka casaam iminkanaan egna dhanka wilaaya islaamiga ee jubbada hoose iyo walaalkeen cabdiwahaab maxamed bukhaari iyadoo dhowaan maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu ku dhawaaqay guddiga gurmadka abaaraha ayaa waxaa durbo wilaayaadka islaamiga ah ka bilowday howlo lagu samatabixinayo dadka muslimiinta ah ee abaaruhu ay saameeyeen saacadihii lasoo dhaafay guddiga gurmadka abaaraha ayaa raashin qaybin ka sameeyey degmooyinka jamaame iyo kamsuuma oo ka wada tirsan wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose taas oo ay ka faa'iidaysteen siddeed boqol oo qoys ugu horeyn sheekh maxamed balli oo ah mid ka mid ah xubnaha guddiga ayaa ka warbixiyey qaar ka mid ah waxyaabihii guddiga u qabsoomay tan iyo markii lagu dhawaaqay waxaan hadda ka hadlaynaa taagannahay waa kamsuuma oo aannu ka bixinayno gargaar shalay waxaannu joognay jamaame oo aan ka bixinnay gargaar waxay isku tahay labadaas magaalo siddeed boqol oo qoys ayay guddiga macnaha dadka dhibaataysan gargaarkiisa ka shaqaynaya ay bixiyeen magaalada jirib iyo meelo kale sida macnaha saakow ayadana waxaa laga qoondeeyo laga bixiyey siddeed boqol oo qoys waxay isku yihiin kun iyo lix boqol oo qoys ayaa laga bixiyey jubbada dhexe iyo jubbada hoose allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan walaalayaal nuqabada iyo salaadiinta wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose oo goobjoog ka ahaa halkii raashiinka lagu bixinayay ayaa si diiran u soo dhoweeyey mashruuca loogu talagalay dadka ay abaaruhu saameeyeen
degmada kamsuumo wilaayada jubba sufla ayadana maanta waxaa lagu bixinayaa raashiin iskugu jiro bariis iyo sokor iyo bur iyo baasto iyo saliid waxaan leenahay marka jazaakum allahu khayr aljazaa ayadana degmada kamsuum maanta waxaa lagu siinayaa boqol iyo konton qoys ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahad iska leh allahna ugu shukrinaynaa subxaanahu wa tacaala waxaan leenahay marka dadka muslimiinta ah waxaad ogaataan walaalaha maanta mujaahidiinta ah waa idinka daqanayaan sida quruxda badan ee amniga ah ee kala dambeynta leh ee dadka ay u fadhiyaan ee raashinka lagu qaybinayo inaan halkaan ka mahad celiyo walaayada gaar ahaan walaayada degmada kamsuumo ee halkaan waxaa ii muuqato ee qof walba in la siiyey loor bur ah loor sokor ah iyo loor bariis ah iyo saliiddii iyo baastadii waxaa way agabka raashinka waa u dhammaystiran yahay juba sufla ay macnaha ama sida xarakada guud meel walba saas ayay ugu socotaa maxaa la dhihi jiray mucaawinadaas ama gargaarkaas ilaahay baa soo dhiibay wuxuuna u soo dhiibay mujaahidiinta gacantooda maantana waxaan taagannahay degmada kabsuma oo ka tirsan gobolka jubbada hoose oo mucaawinadaas lagu qaybinaa meelo badan oo gobolkeena saas oo kale ayaa loogu qaybinaa biyodhaamin iyo raashiin allihii intaas muxuu ahaayeen noo gargaarkaasna siiyey ayaa intaas kadib qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay gurmadka oo la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa ka warbixiyey raashiinkii ay qaateen iyagoo xusay inuu ku soo aaday xilli ay baahi weynu qabeen waxaan joognaa degmada jamaamo waxaana na soo gaaray maanta gurmudka degdega islaamka ah ayaana soo gaaray waxaa noola siiyey baasta iyo waxaa noola siiyey bariis iyo waxaa noola siiyey sonkor iyo waxaa noola siiyey bur alxamdulilah
waa gartay gurmadkan maanta laidin soo gaarsiiyey intee in leeg ayaad u baahnaydeen alxamdulilaahi rabbialcaalamiin ilaaha mahadleh ka soka mujaahidiinta mahadleh magaaladan jamaamo abaar ayaa ka jirta run ahaantii webigiina maleh roobkiina maleh alxamdulilah gurmudii waan u baahneen hore basaanaynoo siin jireen geelo fara badan wayna siin jireen lo'on wayna siin jireen maanta xaalku waxay maraysaa inaan raashin aan cunno
bariis sokor saliid baastaan qaadane ilaahay ku mahadsi mujaahidiinta ilaaha guuleeyo gaalana ilaaha jebiyo dhib baan ku jirin mujaahidiinta ilaah mee noogu soo bixiye waxaan leenahay ilaahay guul anii siiyo mujaahidiinta ilaahay guul ha siiyo meel alle meeshii joogaan
raashinka wuxuu ka kooban yahay bur bariis sonkor saliid baasto walaalaha waa ku mahadsan yihiin gaaladana waxaan leenahay allaha jebiyo duulaankii nagu soo qaadeenna waa ku jabeen haddana waa jabi doonaan raashin qaybintan loo sameeyey degmooyinka jamaama iyo kamsuuma ayaa ku soo beegmaysa xilli abaaro baahsan laga dareemayo guud ahaan dalka soomaaliya iyadoo si guud wilaayaadka islaamiga ah ay haatan uga socdaan howlo gurmad ah kuwaasoo isugu jira raashin qaybin iyo biyodhaamin jasaaka allahu kheyran walaalka bukhaari munaasabad lagu maamuusayay dufcad cusub oo ka qalin jibisay macadka cumar bin khadaab ayaa ka dhacday degmada galhareeri ee wilasaamiga ee galguduud faahfaahinta warkaasi waxaa ku ibaadeysanayay walaalkeen cabdiraxiin sheekh cali xaflad si weyn loo soo agaasimay ayaa ka dhacday hoolka xafladaha iskuulka cumar binu khadaab ee ku yaala degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galguduud xafladda ayaa waxaa lagu sagootinaya arday dhammaysatay dugsiga sare cumar binu khadaab munaasabadan waxaa ka soo qayb galay maamulka islaamiga degmada galhareeri culimo macallimiin ganacsato waalidiin dhallinyaro iyo marti sharaf ka kala timid xaafadaha degmada galhareeri ugu horreyn maamulaha iskuulka ayaa soo dhoweeyey dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladda qalinjebinta ardada uuna mahadceliyey qeybaha kala gedisan ee soo xaadiray madasha dhammaan marti sharafta qiimaha badan ee ka kooban maamulka waalidiinta culummada ardayda dhammaan waxaan idin leenaha mar labaad assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib walaalayaal waxaan aad ugu faraxsannahay maanta inaad nagala qayb gashaan qalinjebinta dafcaddii lix iyo tobanaad ee iskuulka cumar bin khadaab gaar ahaan dugsiga sare ardaydaas oo ah tira ahaan saddex iyo labaatan arday haddana ay goobta xaadir ku yihiin labaatan ka mid a saddex iyo labaatankaas ardada waxay soo bandhigeen bandhig ka turjumaya aqoontooda الحمد لله الذي أنعم علينا بلحظة الوقوف هنا أمامكم بعد السنوات صعبة التي مرت على حياتي وقد كانت حلما لي أن أقف أمام أساتذتي الأفاضل الذين تعلمت على أيديهم كل ما هو مفيد لقد كان من الأحلام البعيدة التي كنت أتمنى تحقيقها لكن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا وأود أن أشكر كل من كان صابا وعونا لي في تحقيق أحلامي وأقص الشكر لأمي وأبي اللذين وقفا بجانبي بأوقات الشدة والإحباط وكان سندا لي في تقدي كل الصعوبات أيها الأحباب ها نحن حسدنا ما سرعنا اليوم وشفنا نتائجها وتقرجنا بعزم وإصبار ووصلنا نهاية المشوار وبدأت تتحقق الآمال وانتهت كل الآلام فإن الله تعالى قد جعل العلماء ورثة الأنبياء وأقامهم على معالم دينه أدلة يقتبسون من مشكاة النبوة وينهلون من معين الوحي ويعتصون بسلفهم الصالح فيعملون ويعلمون وينصحون ويصلحون حتى قام الله بهم عمود الدين ورفع بهم لواه وشرفهم بالرفعة والتمكين فجعلهم أئمة يهتدى بهم ومنارا يعرف بهم الطريق يهدون السائر ويرشدون الحائر ويفتون المستفتي ويعلمون الناس الخير ولا ننسى يا جمع بمن للدين أنصار هم الناس لفاروقا هم للكفر نحار هم للنصر فاروقا هم للكفر نحار هم شم العرانين وفي الهيجاء أحرار هم شم العرانين وفي الهيجاء أحرار هم للقلب أفراح هم للدين أنصار هم للقلب أفراح هم للدين أنصار Education is very important to all of uh, the world because education is the basic method of real life. Education is gathered facts and information designed to impart knowledge and develop skill. It is a primary consideration for determining the value of life. What distinguishes people from animals is intelligence and knowledge. So a person devout is not better than or different from animals. In reality, education is a process which nourishes the mind and the spirit. The prosperity and well-being of a country depend much of a country depend much on, on the quality of its people. The quality and character of the people depend much on the realities of education. Without education is without life. For the sake of education is important in our life.
salaad oo ku hadlay afka waalidiinta ayaa mahadda alle kadib u mahadceliyey macallimiinta iskuulka oo ku soo dadaalay waxbarashadooda anagoo hadlayo waalidiinta ee, taqarrujka ilmaha waxaa mahadsan ee, maam- ee, macallimiinta ilmahayna soo barbaariyey muddo dhan oo aad u ballaaran aqoonta aad aragteen oo ay ahayd indhihiinna aad ku aragteen macallimiintu waa mahadsan yihiin Ee, waxaan leeyahay ardada ka taqarrujtay dadaalka macallimiintooda ay usoo bixiyeen iyo waalidiintooda ay layacin yay layicineen meel uga tegin dhaadhaafin waxa aqoontooda ay la soo baray aqoon kale kasii ballaaran waa inaan usii doorno marka anagoo waalidiintu hadlayo marka waa salaamantiin mid ka mid ah macallimiinta ayaa la dardaarmay ardada ka qalin jebisay dugsiga sare kuwaas oo ah dufcaddii lix tobnaad ee ka qalin bedelata iskuulka cumar bin khadaab degmada galhareeri waxaan rabnaa ardada inaan soogootinno haddii ilaahay idmo walaalaha maanta oo dhan waxay waane iyo wacdi noo soo jeediyeen ayaa nagu filan ardadana waxaan leenahay hanii'an lakum waalidiintu waxay ku mahmahdaa maandhow intaan noolahay aan ubadkaaga arko macallimiintuna waa sidaasoo waxay leeyihiin maandhow aan waxbarashadii aan ku baray horumarkeedii aan kaa arko marka soomaali ninkay u duceeyeysay waxay tidhaa magacaa ha jiro marka maanta magaciinni halkaas ayuu ku yimiday dadaalkii faraha badnaa marka waxaan leeyahay magaciinnu ha jiro horumarna gaara insha allah ma ahan markii ugu horeysay ee iskuulka cumar bin khadaab ay ka qalin jebiyaan arday dhammaysatay daraasaadka iskuulka jasaaka allaahu khayran walaalka cabdiraxiim guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkiis waxnimo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga al'andalus saaka waanaga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaa inoo suurtageliyay oo aan ugu mahad celinayna allah subxaanahu watacaala walaalahayaga muslimiinta oad kumasantihiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaanahu watacaala hadinka ajarsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga al'andalus wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wa jihaadukum mubaarak